haatan uu ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
waxaana daraya baa la yiri waxaana daraya baa la yiri caydiid cabdi cabdulaahi iyo faadimo yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxmaan shiine iyo nasre cali barre iyo naciimo caydiid cabdi cabdulaahi iyo raxmo cali sarhaye dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada burco iyo meelo kale baa la yiri oo caalamka ka mid a waxaanay tahniya dhalasho hawada u marinayaan habaryar sabaad yuusuf cabdilaahi iyo saygeeda qaaliga baa la yiri maxamuud cali oo wiilgu dhashay magaalada burco gaar ahaana cisbitalka manhal ducada iyo wiilkaasi yar waa daadihiyaasha barnaamijka waa tahay ducadaan qaadanaynaa magacana idinkaan dib idinkugu soo celinaynaa waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo midkii soo weynaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta ugu horeysa ee barnaamijka ibraahim soo qabo
heesta ugu horreysa een dhegeystayaashan u soo qabanayno waxaa wada qaadaya saalax qaasim iyo katar daahir maxamed maxamuud bushkaleeti axamed maxamuud bushkaleeti cabdinaasir aadan yuusuf jinac cabdiraxmaan cusmaan maxamed injineer maxamuud maxamed ismaaciil mustafe maxamed xasan iyo xasan sheekh maxamed iyo mukhtaar maxamed dugsiye maxamed maxamuud indhabuur iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanada waxay dhaheen xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxaana dhammaantood ay taaniid u dirayaan xildhibaan maxamed cusmaan maxamed iyo fadxiya cabdulaahi maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin meherkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba aamiin dhambaalka dhinacayga yaallana waxaa diraya haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahre bashiir maxamed ibraahim isxaaq wadani iyo xaaskiisa mune maxamed sahre salaad iyo carruurteeda iyo faadumo siidow iyo carruurteeda iyo injineer cabdilqaadir siidow baa la yiri iyo injineer xasan cabdulaahi maxamuud iyo caaisha cumar siicow iyo nabiila nuuraddiin iyo maxamed cabdulcasiis waxa uu ku magac dheeryahay canada iyo dhammaan reer cabdilcasiis madborow waxay tahaniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan muuse cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa farxiya cabdulcasiis madborow oo sagaalkii bishan aanu ku jirno ee juun ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo jidnaaye baa la yidhi isku waara ubad kheyr qabanaa rabbi ha idinkala siiyo annagun waxaanu leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aanu haynana waa heestaan kudhageedu yahay keliga waa ay kaafisaa codadka axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle
iyeyo bakiila isaarane iyeyo iyeyo bakiila isaarane dhambaal qurux badan oo aan gacanta ku hayo waxaa lagu soo bilaabay waad salaamantiin dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga e v o a gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay mid lamidana waanu idiin soo diraynaa marka xiga baa layiri annagoo kale ah ayaan le axmed cabdi iyo saleebaan faarax caweed iyo axmed maxamed iimaan iyo asad cabdiraxmaan xuseen iyo cabdirasaaq xasan cali maax iyo axmed cabdulaahi ducale iid maxamed cali iyo cabdiweli cismaan ibraahim iyo xamse cismaan diriye iyo nimco khadar nuur iyo suhuur cabdi guure iyo suhuur cabdisamed cali iyo shukri maxamed cabdilaahi iyo xamda aadan maxamuud iyo xamda cabdirasaaq kaahin dhammaantay bay yidhaahdeen waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa meherka dhex maray maxamed jaamac xasan iyo amal ismaaciil mire oo sagaalkii bisha juun ee sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa baa la yiri waxaan leenahaa bay yidhaahdeen isku waar ah oo rabba idinkala siiyo ubad khayr qaba waxaa dhambaal uu naga soo gaaray xabiibo salaad julcow iyo bashiir salaad julcow falxado cali daahiye dhuuxa xuseen iyo waxay dhaheen basra sugow salaad iyo kiin khaliif cabdi iqra moxamed salaad iyo cabdixakiin moxamed salaad iyo daa'uud cabdulaahi warmooge sacdiya sheekh yuusuf xariira isaaq shiihow iyo seynab cabdi cumbriya iyo farxiya moxamed axmed waxaana dhammaantood ay taanid u dirayaan hinde xuseen cusmaan iyo moxamed jilcow oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada doolow waxaana leeyihiin guurkiin allah ka dhigmadaad ku faraxdaan bashbasha barwaaqan aad kala kulantaan aamiin heesta saddexaad aan idiin soo qabanayno waa heestii xamdi waxaa wada qaadaya maxamed axmed iyo saade cali
ashaaye guurkeena haryasama kuwaarikeena ciisaha kalgacalkeena xashaaye guurkeena haryasama kuwaarikeena
dhowrka labadeena kurarcaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta
xaqdhawrka labadeena furarcaynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta sidii xaydariyo faadumo rabbi waa isu keen xulay sidii xaydariyo faadumo rabbi waa isu keen xulay wa xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba wa xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimae xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya xaragadii arooskeenna xurnima isku dhaqadkeenna xikmadiyu aqoonteenna xornimadii arooskeenna xurnima isku dhaqadkeenna xalaal weya bara kale muxuu laha anmala xalaal weya bara kale muxuu laha anmala xagga nolosha raasken waxayaa taqiimale aqalwada xadaayada dada fidhan ayaad geli xagga nolosha raaskeena waxayaa taqiimale aqalwada xadaayada dadab xidhan ayaad geli
asalaamu calaykum v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan gaar ahaan daadihiyaasha baa layidhi waa tahay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu tahaniyada aroos wacan waxaa diraya baa layidhi he dhammaan reer cumar soomane oo kale ah hooyo binti soomane cumar iyo hooyo saynab soomane cumar iyo xuseen soomane cumar iyo caafi soomane cumar nuur soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane waa dhammaan ilmo naasir soomane aadana ku jira zahara ku jirta siyaada ku jira iyo faadimina dhammaantood waa ilma caafi soomane iyo cilmi carab maxamed iyo idris carab maxamed iyo cabdixakiin carab maxamed iyo ugu dambeyntii dhambaalka gadaal buu kasii furfuranaya markaan is idhaahda buu dhamaada waa tahay balaan isku daya inaan dhamaystiro waxaa kaloo dhambaalka ku jira cabdicasiis carab maxamed iyo maxamed carab maxamed iyo xaaskiisa nasro maxamed axmed iyo hooyo faadimo saalax iyo abaayo hamaal maxamed jelle iyo hodan cali bikole iyo hodan cabdi cali iyo hooyo saciido sheekh aadan waaba dhameeyaan ku dara labada qof ee ugu dambeysa waxaa dhambaalka dadka ugu dambeeya ay ku qornay yihiin yaasiin ibraahim iyo cabdilcasiis maxamuud cabaas dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo wacan baa la yidhi hawada u marinayaan aroosada canab aadan soomane iyo cabdirasaaq cali shaalow oo arooskoodu iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay magaalada dhagaxley ducada waa caashacuud waa tahay arooskaasi iyo meherkaasi wada socda ee ka dhacay dhagaxley oo weliba ah meel aan aqaano oon tegey xeryaha dhadhaab ka mida waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhiga arooskaasi iyo meherkaasi wada socda midkii loo aayiyo ubad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray cabdiyare sheekh cali oo jooga johannesburg koonfur africa waxaana aan salaamayaa buu yidhi marka ugu horreysa hooyaday macaan maryan maxamed jaamac dhammaan walaalahay reer sheekh cali meel kastoo ay joogaan dunida dacaladeeda waxaa kaloo aan salaamayaa buu yidhi saaxiibaday jaamac maxamed xirsi iraad aydin iyo maxamuud mukhtaar gaadi aadan faarax farasle falastiin khaliif yuusuf cayduruus maxamed cumar maxamed sheekh cabdikariim xamse cabdi maxamed iyo qadar good gardaase iyo cabdikariim quube siyaad muxbo maxamed faarax waxaan filayaa dhammaantood inay ku dhegeysanayaan heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aanu kusoo xiraynana waa heestan kudhegeedu yahay baydhabo magaadha codka cumar dhuule cali cumar mahdi
nin jacaylku berkiyo kala jaray bukiiso badi doonabano waan kula ballabina nin jacaylku berkiyo kala jaray bukiiso badi doonabano adan kula ballabina Thank you.
dhegeystayaashilaha waxaa ku dhan barnaamijkii hambaryada iyo heesaha waxaa wadiin kuu soo jeedinayey caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo damba filaye igu beertay caashaqa janno biliixsantaydii waa bartay ku dhalaatay damba filaye igu beertay caashaqa janno biliixsantaydii waa bartay ku dhalaatay abri hadalka qaada miyaad beeledkan dhaafta dhulka kale u badan baydaba ma gaarta abri hadalka qaada miyaad beeledkan dhaafta dhulka kale u badan baydaba ma gaarta